الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد درسيغاني ودرسيغي افراد oo ka mid ah duruustii aan uga sheekaynaynay siirada nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam darsigan darsigii ka horreeyey waxaan uga soo sheekaynay dhimashadii nebiga aabbihiis cabdullah uu madiine ku dhintay iyo wixii dhaxalah oo uga tegey xoole uga tegey waxaan kaloo kasoo sheekaynay nebiga dhalashadiisii sala allahu calayhi wasalam sanadkii u dhashay bishii u dhashay maalintii u dhashay iyo meeshii uu ku dhashay iyo umuurihii ay aragtay aamina nebiga hooyadiis habeenkii ay dhalaysay waxaan kaloo kasoo sheekasoo sheekaynay umulisadii nebiga hooyadiis ka umulisay dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhabta saaray oo han jiray waxaan kasoo sheekayna dumarkii nuujiyey waxaan ka sheekaynay walaalihii nebiga walaalihiis la nuugay naaska la nuugay dumarka nebiga nuujiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ugu mashhuursanayd xaliima asacdiya xaliima binti bintu abi du'ayb assacdiya ayaa la odhan jiray waxay ka dhalatay qabiilo la yidhaahdo bani sacad bin bakar oo hawaasin ka sii ah waa qabaa'ilkii ka soo jeeday duriyadii nebi ismaaciil nasabka nebiga marka la tiriyo waxay ku kulmaan qoladan reer hawaasin ama bani sacad oo ay ka mid tahay xaliima ka tirsan tahay iyo nebiga nasabkiis waxay ku kulmaan mudar mudar awahaliya ayay ku kulmaan marka waa cadnaaniyiin zawjkeeda waxaa la odhan jiray alxaaris ibnu cabdilcuza daa'if magaaladaas daa'if la yidhaahdo meel agteeda ayay deganaayeen tuuladii ama qaryadii ay deganaan jiray ilaa hadda qaryat xaliima asacdiya qarya sacdiya waa waa jirtaa ilaa hadda waxaan kaloo soo sheegnay in cumrigeedu u dheeraaday islaamnimada islaamkana ay soo gaartay ayna islaamtay sida culimmada siirada qaar ka mid ay soo guuriyeen qisadii marka ay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ku heshay oo ku qaaday iyada ayaa ka sheekaysay qiso dheer ayay ahayd waxay leedahay waxaan soo annagoo ah dumar badan ayaan issoo raacnay oo raadinayna ilma aan nuujinno carabta waxaa caado u ahayd ilmaha in ay ka nuujiyaan oo nuugmo uga dalbaan dadka baadiyaha degan si ay magaalada uga fogeeyaan magaalada cuduradeeda iyo hargabkeeda uga fogeeyaan marka waxay tihi annagoo dumar badana ayaan issoo raacnay maka soo aadnay annagoo raadinayna ilma aan nuujinno waxaa la socday iyada zawjkeeda alxaaris ibni cabdilcuza ayaa la socday waxaan saarnay bay tiri dameer oo dhadiga oo caata ah waxaan wadanay hal duqa oon caan caan ahaan u wadanay zamankuna zaman abaarah ayuu ahaa oo aad iyo aad abaar u ah markaan jidka kusoo jirnay dameerta aan saaranahay waxay tiri caata darteed bay la socon weyday dadkii aan la socday mar kastaba waan ka daaha waan ka waan ka dibdhacahay markaan maka nimid dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam mid kastoo ka mida waa loo soo bandhigay markay weydiiyaan oo axwaashiisa waraystaan aw aabihiis markay weydiiyaan waxa la waa agoon mid walba markay maqasho inuu agoon yahay ayay maaragta ayay iska diidaysay sababtuna waxay ahayd dumarkani ujro kuma qaadan jirin nuugmada waxa kaliya ay ku qabeen waxa weeye maadaama dad reebaadiye ay yihiin in lagu dhaqaaleeyo oo wixii ay magaalada uga baahdaan maarata oo kaalmaa la siiyo intaas ayay ku qabeen oo karaamayntaas lagu karaamayna ayay ku qabeen maahane ujro kuma qaadan jirin marka ilmo agoona maxaan ka dheefaynaa baleeyin hooyadiis maxay samayn kartaa sidaasay kulligood ku wada diideen dumarkii dhammaantood way wada heleen mid walbaaba way heshay markay maka yimaadeen mid walbaaba cunuga ay nuujin lahayd way heshay ilaa aniga maahane xaliima sacdiya anugu waxay tihi waan waayey wax aan nuujiyo markii ay gaarto in la laabto ayaan waxaan waxaan waxay tihi aan dhibsaday inaan iska noqdo anoon wadan ilma aan nuujiyo markaasaan zawjkayga waxaan ku idhi bay tihi wiilkii agoonkaha baan iska soo qaadanaya isna wuxuu yidhi iska soo qaado soo qaadashada ay soo qaadatay marka waxyaabo badan arrimo badan oo yaab leh ayay ku aragtay oo wanaaga intay maka joogtana way aragtay jidkiina way ku sii aragtay markay ku laabteen dhulkoodina way arag waxyaabihii intay maka joogeen ay ku aragtay waxaa ka mid ah markii ugu horraysay oo naaskii ku duuday waxay tihi naaskii caanaa kusoo rogmaday wuu nuugay wuu dhargay wiilkii kaleo ay wadatay ayay nuujisay isna waa dhargay hashii duqda ahayd oo aan wadannay oo waxay tihi awalba aan lagu arag oo aan islahayn bal iska weheshada ayuu u istaagay inuuinuu soo liso ninkii zawjkeedii mar alle markuu uu lisay waxa weye waa godlata hashii caanihii baan cabnay habeenkii annagoo dharagsan baan seexannay awal waxay tihi habeenkii wiilka yarkaa qayladiisa oo hintiisa kama seex kama aanan seexan jirin gaajo darteed sababtoo naas ku filana lama hayo caana ku filana lama hayo laakiin habeenkaas waxay tihi waxaan seexannay hurdo wanaagsan baan seexan dariiqa markay sii socdeen waxay tihi dameertii aan saarnaa oo awal dadka ka hari jirtay maanta dadka iyadaa ka dheeraysa ilaa ay yidhaahdeen dumarkii kale oo dameertan soo dameertii marka hore aad wadatay soo maaha maanta maxay tahay oradkan ziyaadada markay dhulkoodii tageenna waxyaabo badan ayay ku aragtay waxaa ka mid ahaa ariga waxay tihi arigeenna markii la soofiyo dhulkuna waa dhul abaara subaxi markii la soofiyo habeenkii wuxuu soo noqdaa isagoo dheragsan habeenkii caano fiican baan ka maalnaa meesha ummadaha kale aysan aan maaragta laga helin aan maaragta cadays laga helin sidoo kale waxay tiri koriinada nebiga caleyhi salaatu wasalaam aad bay uga badnayd ilmaha kale siday u koraan aad ba u korahayay tiri markii laba sano ay nuujisay ayay soo celisay xaliima soo celisay hooyadiis bay u keentay hooyadiis marka sida caadadu ay ahayd markii laba nuumadu ay dhammaatay in loo soo celiyo soo celintaas dambe ay soo celisay ayay waxay haddana ka dalbeen in ay u daayaan aysan ka qaadin ay la noqdaan iyagoo markaas rajaynaya barakada iyo wanaagga ay ku arkeen jeclaystay inuu la sii joogo wiilkan marka waxay ku yidhaahdeen aamino waxay ku yidhaahdeen maad iska daysid aan maaragta waxaan uga cabsanaynaa cudurrada magaaladan uga cabsanaynaaye maad daysid bal intuu ka xoogaysanhayo aan soo hayne iyaduna sidaas ayay ugu waafaqday sababta marka carabtu ay ilmaha reer baadiyaha ay ugala doonan jireen nuugmada ay baadiyaha ugala raadin jireen waxaa lagu sheegay dhowr sababood waa midda koowaade inay horta ka fogeeyaan magaalada iyo cudurradeeda inay ka fogeeyaan ilmaha oo baadiyahaas iyo dhulkaas sixada leh ay geeyaan ilmuhu ay kusoo barbaaraan sidoo kale inuu ilmuhu ka helaan xagga xoog cunugu inuu xoogaysto oo ma garanaysaa yani shaqada uu shaqaynayo xoola raacidda uu raacayo socodka uu soconayo waxay u keenaysaa jirkiisu inuu xoog yeesho oo magara uu sabar yeesho oo adkaysimo uu yeesho sidoo kale xagga caqliga iyo iyo geesinimada ayuu ka kasbanhayaa baadiyaha oo waxa weeye baadiyuhu waa dhul adag noloshu nolol adag weeye wuxuu arkahayaa dugaag ayuu arkahayaa dadkii ayuu ka dhex baxaya xoole ayuu raacaya maanta o dhan buu xoole jiraa wuxuu arkahayaa halaqyadii masaskii iyo abaysooyinkii uu arkahaya waxaasoo dhan wuxuu ka kasbanhayaa ad adayg iyo inuu inuu noqdo qof yani adayg iyo raganimo leh ayuu ka kasbanaya sidoo kale luqadda fasiixa inuu ka kasbado baadiyaha kasoo kasbado lanna luqadda magaalada waa luqad ummado badan isugu yimaadeenoo khaldantay weeye luqadda marka nadiifka oo fasiixa baadiyahay taallaa marka si luqadda usoo barto ayay maaragta u geyn jireen baadiyaha u geyn jireen mar labaadkii markii ay la noqdeen oo afar sano uu la jooga laba sanoo kale ayuu lasii joogay afar sano markuu cumrigiisu gaaray nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday arrin yaab leh arrintaasoo ahayd arrinta loo yaqaano shaqu sadri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xabadkiisa in la jeexay oo jibriil ayaa u yimid isagoo la jira aigoo ariga la jira wiilashii walaalihiisa ahaa oo uu naaska la nuugay ayaa waxaa u yimid nebiga caleyhi salatu wasalaam jibriil wuu seexiyey xabadku ka dilaaciyey cad hiliba ayuu ka bixiyey kadibna wuu tolay wiilashii marka nebiga la joogay markay arkeen wiilkii yaraa sidaan loo qalahayo ayay carareen oo u carareen ciddii aabbihii hooye u tageen way qeeliyeen waxay dhaheen wiilkii walaalkeen oo qurashiga ahaa waa maaragta dhimay waa la qashay way soo ordeen hadday u yimaadeen wiilkiiyo oo boor iyo bus leh oo midabkiisuna bedelan yahay ayay u yimaadeen maxaa kugu dhacay qisadiiba u sheegay markay arrintaasi dhacday ayay u cabsadeen oo waxay ka cabsadeen inuu jinni ku dhacay oo waxaan ay jinni yihiin taas ayaa keentay marka inay soo celiyaan oo hooyadiis ku soo celiyaan cabsi ay u cabsadeen darteed markii hooyadood hooyadiis markay u keeneenna waxay arrintiiba u sheegeen waxay tihi maya ha uga cabsanina tiri wiilkaygaan waxaan rajaynayaa inuu wiil sha'ni la noqdo sababto waxay tihi habeenkii aan dhalahayey waxaan arkay bay tiri nuur iga soo baxay nuurkaasoo iftiimiyey ilaa shaam guryihii ku yaallay qusuurtii ku taallay iftiimiyey marka xaadidadaas ama arrintaas dhacday waxaa loo yaqaanaa xaadidatu shaqi sadri nabiy sala allahu caley wasalam waxayna macnaheedu yahay markii uu jibriil uu jeexay xabadka ka jeexay cad hilib uu ka bixiyey cadkaa hilibkaahi waxaa la yidhi waa cadkii meeshii shaydaanku uu bani aadamka ka waswaasiyo weeye intii ayuu ka bixiyey marka shaydaanku wax yacni awooda ama xad ama dheefa kuma lahayn nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo waswaasintiisa qisadaasuna waxa weeye way ku sugan tahay kutubta saxiixa iyo sunanka ayay ku sugan tahay anas ibni maalik wuxuu odhan jiray toliinkii la tolay xabadkii waan arki jiray anas bin malik toban sana ayuu nabiga u adeegayay khaadimkiisa ayuu ahaa meeshii laga tolay waan arki jiray buu yidhi raadkeedii waan arki jiray buu yidhi markii la soo celiyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam hooyadiis loo soo celiyey lix sano markii uu gaaray oo lix sano jiro ayay waxay u baxeen nebiga hooyadiis iyo awowgiis cabdulmutalib waxay aadeen dhanka madiina aadista madiina madiina iyo reerkan waxaa ka dhexeeya xiriir weyn baa ka dhexeeya oo sidaan hore usoo marnay awalan nebiga aabbihiis cabdullah madiinu ku aasan yahay nebiga awowgiis cabdulmualib madiinu ku dhashay oo reer madiina dhalay oo abree abti u ah awowgiisa labaad haashima waa kii madiine ka guursaday oo uga tegey gabadhii uurle ka tegey kadibna ku dhintay falastiin iyo ghaza ku dhintay marka reerkani reerkan madiin iyo madiina xiriir weyn baa ka dhexeeya sidaas ayay waxay u aadeen madiina aadeen madiina bil bay soo joogeen soo noqshadii ay soo noqdeen ayay aamina ku jiratay jidkii ku jiratay jidka dhexdiisa meel la yidhaahdo al abwa la yidhaahdo oo maka iyo madiina udhex halkaas ayay ku dhimatay waxaa la socda nebiga calayi salatu slam awowgiis cabdulmualib iyo tii ummu ayman oo awalba ka mid ahayd dumarkii hayn jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam awowgiis marka cabdulmualib wuu la soo laabtay maka ayuu la yimid isaga ayaa markaas noqday gacan kuhayntiisii ay ku wareegtay aad iyo aad ayuuna u jeclaa marka waxaa la yidhaahdaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noqday agoon xagga aabbe iyo xagga hooyada agoonnimadaas marka waxaa la waxay u kasabtay qalbi jileec oo uu dareemo dareen naxariis uu ku jiro nebigu calayi salatu wasalaam wuxuu ahaa arxamu annaas dadka kan ugu naxariista badan buu ahaa ilaahayna waa ku sifeeyey wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin naxariis inuu caalamka dhan u yahay way- ayuu ilaahay noo sheegay oo loo soo diray naxariis loo soo diray marka waxyaabihii naxariista inuu noqdo nax- qof axad naxariis badan inuu noqdo waxyaabihi kan waxaa ka mid a agoonnimadaas ayaa ka mid a oo aabbala'aan iyo hooyala'aan labadiiba ay u kulmeen cabdulmualib nebiga aad iyo aad ayuu u jeclaa oo u soo dhoweyn jiray oo ma garanaysa xataa la yidhi cabdulmualib nin aad iyo aad madax ayuu ahaa kacbada hoosteeda ayaa loo dhigi jiray gogasha loo dhigi jiray wiilashiisa wiil ka midii ma awoodin inuu ku fariisto gogasha uu ku fariisto cabdulmualib ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam maahane uu ku fariisan jiray markay damcaan adeeryaashiis inay ka celiyaanna wuxuu odhan jiray ii daaya wiilka wiilkaygan waxaan rajaynayaa inuu sha'ni weyn arrin weyn inuu yeeshaan rajaynaya dhabarkuna ka masiixi jiray taas marka ilmaha in niyadda loo dhiso oo lagu tashjiiciyo inay max- wax noqon doonaan yacni wax way aad iyo aad bay u fiican tahay oo ilmaha mar kastaba aan laga dhigin waxaan waxba ayn war waxa mateyda naga tag waxaad noqonaysa lama arka wax mataraata in la yidhaahdo waxaa ka fiican in niyadda loo dhiso oo la yidhaahdo saasaad noqon doontaa nin weyn baa noqon doontaa nin qiimo leh weeye waa in raga insaa lagu tartiibiyo ayaa wanaagsan cabdulmualib markuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam laba sano la joogay ayuu dhintay markuu dhimanayo wuxuu u dardaarmay eh, nebiga adeerkiis oo la yidhaahdo abu aalib oo aabbihiisna ku hooye ku aabba ahaa ayuu uga dardaarmay oo yidhi wiilkan adaan kugu oga abu aalib nebigu caleyhi salaatu wasalaam inta u badan oo cumrigiisa isaga ayuu la noolaa oo ilaa afartan sano ayuu la noolaa afartankaasna marka labay u qaybsan tahay qaybta hore oo ah intaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejinoo nebinimadu aysan u imaan qaybta labaadna waa intii uu waxyigu u yimid oo nubuwadii lagu soo dejiyey waxyaabaha dhacay marka qaybta hore waxyaabaha dhacay intaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam nebinimada aysan u imaan waxyaabihii dhacay waxaa ka mid ah nebiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay inuu ka xifdiyey akhlaaqdii xumayd oo jaahiliyadda ilaahay inuu ku xif- inuu ka xifdiyey iyo waxyaabihii ay caabudi jireen weligiisana ma caabudin khamrina ma cabin weligiis sanamna ma caabudin oo mana sujuudin mana barakaysan sidoo kale ilahay wuxuu ka xifdiyey waxyaabihii lahwiga ahaa oo habeenkii matalan lagu soo jeedo lahwi lagu soo jeedo cayaar lagu soo jeedo dhaanta lagu soo jeedo waxyaabihii ay aqoon jireen ilaahay waa ka xifdiyey mar mararka ka mid a ayuu habeen wuxuu yidhi wiil ay isla raaci jireen ariga ayuu wuxuu ku yidhi warniyu ariga ii siihay caawa waxaan rabaa inaan maka tago oo soo je- kusoo jeedaan rabaaye wuu soo baxay dariiqa markuu maraya hurda qabatay meeshii buu seexday subaxii wuxuu kusoo kacay qoraxdii baa soo kicisay sidoo kale markii kacbada la dhisayey ayuu kacbada markii quraysh ay dhisayso ayuu wax ka dhisayay marka dadku waxay samaynayeen qof walbaaba hal maruu qabaa marada ayuu garabka saaranaya si uu iskaga xijiyo dhagaxda nebigu alai slam mar buu isku dayay arrintaa inuu sameeyo markiina waa dhacay war maradeedii isii war maradeedii isii ayuu yidhi halkaas mar bay cawradiisu feedantay waxaa lagu aqoon jiray inuu yahay assaadiqu alamiin beenna weligiis ma sheegin khayaano wax ma khayaanin inuu yahay runlow oo aamin ah ayaa lagu yaqaan waxyaabihii uu nebigu aleyhi salatu wasalaam uu qabtay intuu abu aalib la noolaa waxaa ka mid ah shaqooyinkii la qaban jiray markaas waxaa ka mid ahaa xoolo arigoo la raaco reer maka waxay ahaa ariley ariga ayaa la raaci jiray arigaasna marka wuxuu u raacayay si uu bal uga qayb qaato abu aalib wuxuu ahaa nin faqiir ah oo waxyar buu ahaa si uu uga qayb qaato noloshii markaa jirtay ayuu nebigu caleyhi salatu wasalaam xoolaha raaci jiray arrintaas xoola raaca nebigu wuxuu yidhi ma jiru yidhi nebi ilaa wuxuu raacay ari buu soo raacay buu yidhi marka xikmadda ku jirta in ambiyada dhan ay ari wada raacaan maxay tahay baa la yidhi waxaa weeyaa la yidhi waxaa ka mid a qofku horta inuu kasbado oo helo sabar inuu ka kasbado sababtoo arigu subaxii ooda laga qaado ilaa habeenkii la soo hoyo waa in la daba jooga lagama nasan karo marka sabar bay u baahan tahay sidoo kale waxaa laga bartaa ariga dulqaad ayaa laga bartaa sababto arigu waxa weeye waa iska kala tegayaa midba da- dijiba iska aadaysaa waa kala dhumaya marka qofka aan dulqaad lahayn uma adkaysan karo sidoo kale waxaa laga bartaa maamulka ayaa laga bartaa waxaa arkaysaa hal qof oo intaasoo tiro ariya dhowr boqol neef wada oo ida leh oo riya leh oo hooyar yar leh oo kuwo waaweyn leh intana in la kala tartiibiyaa la rabaa mid walbaba sida ay tahay loo ilaaliyo marka waa- waxaa laga baranaya maamulka waxaa kaloo laga baranaya dhiifoonaanta iyo qofku inuu yahay qof soo jeeda inuu yahay sababtoo ariga wuxuu u baahan yahay qofku in la feejignaado u baahan yahay dhibaatooyin badan baa ariga waxa dawacaa cunaysa dhurwaabaa cunaya waa kala dhumaya ari kaluu ku darsamaya marka qof soo jeedo dhiifoon oo maskaxdu soo jeeda moo qolka qof kale kama bixi karo waxaa laga bartaa tawaaduca iyo shajabnaanta ayaa laga bartaa meesha dadka ahlugeela ah ay kibirka lagu yaqaan dadka ariga dhaqdaa waa dad mutawaadiciina weeye marka arrimahaas arigaas ayuu raacay si uu uga deeqtoomo dadka kale gacantooda waxa ku jira oo uusan cid kale ugu baahan ayuu sidaa nebigu caleyhi salatu wasalaam ariga u raacay ambiyaduna sidoo kale qisooyinkii dhacay nebiga caleyhi salaatu wasalaam intuu la joogay abubak- abu abu aalib intuu gacantiisa ku jira waxaa ka mid ah qisada loo yaqaan buxayra arraahib kulankii lala kulmay buxayra arraahib wuxuu ahaa nin caabida oo ku nool shaam meelaha atraafta u sokayso soo xigta soo xigta maka soo xigta ayuu ku noolaa Eh, abu aalib ayaa wuxuu u baxay oo hogaaminayay safar quraysh ay leedahay oo shaam aaday markuu baxayay nebiga calayi slat slam wuu kaxaystay waxaa la yidhaha cumrigiisu markaas qola sagaal sana yidhahdeen qolana waxay yidhahdeen labiyo toban sana ayuu ahaa marka wuu kaxaystay sababtoo ah dardaarankii aabihiis isagoo oofinaya oo dardaaran adag buu kala dardaarmay markay tageen magaalo la yidhahdo busra meel la yidhahdo markay tageen oo ninkaas buxayra raahib uu u deganaa ayuu wuxuu sameeyey buxayra raahib cunto cunto ayuu sameeyey wuu u yeeray safarkii qoraysheed buu u yeeray soo dhoweeyey markuu soo dhoweeyey u wada tageen ayuu wuxuu yidhi cid idinka maqan ma jirtaa markaasaa le maya marka ilaa wiil yaroo aan uga soo tagnay maahane meeshii alaabta aan dhiganay reerkii rarkii aan uga soo tagnay maahane isagina hala keenaa layihi waa la keenay waxaa la yidhi arrintaad waa yaab yaab bay leedahay halaya buxayrow weligeen meeshaan waa mari jirni weligaana maanta kahor nabaada marti qaadin wuxuu yidhi sababta idin marti qaadaan idiin sheegayaa buu yidhi wiilkan yarkaa sababtiisa weeye wiilkii buu fiiriyey dhabarkuu ka fayday wejigiisuu fiiriyey wuxuu yidhi wiilkani waa sayidulcaalamiin caalamkan sayidkiisii weeye sifaadka aan ku arkay sifaadkaas aan ku arkay waa sifada nebiga aakhiru zamaan weeye waxaan arkay buu yidhi markaad soo socoteen oo buurta ka soo degayseen geedaha iyo dhagaxdu waa u sujuudayeen buu yidhi labadiisa garab dhexdooduu fiiriyey waxaa ku qoran khaatamu nubuwa khaatamu nubuwa waxa weeye waa hilib yar oo nebiga calayhi salatu wasalaam labadiisa garab dhexdooda ku yaala oo aan qofkii aad u fiiriya u arki karo laakiin qof kastaa uusan hore ka dareemi karin oo khaatamu nubuwa ayaa ku qoran marka khaatamu nubuwa oo sida ukunta oo kaleeto ukunta oo kaleeto u samaysan ama sida tufaaxa oo kaleeto ah u samaysan marka markuu arkay calaamadahaas ayuu wuxuu yidhi wiilkani waa nebigii aakhiru zamaan weeye khaatam nubow weeye yaa aabihiisa markaasaa layidhi markaas abu aalib wuxuu yidhi aniga markaas wuxuu wiilkan inuu aabihiis noolaado ma ahan buu yidhi in aabihiis noolaado marka wuxuu yidhi waxaan ahay buu yidhi adeerkiis aabihiis la dhashay marka wuxuu yidhi waxaan kaala dardaarmayaa buu yidhi inaad wiilkan celisid sababtoo yahuud iyo nasaara haddii ogaadaan way dilayaan mudayn mahayaan buu xasad dartiis sidaa darteed ayuu soo celiyey abu aalib dad buu kusoo daray wiilash addoommadiisa ama shaqaalihiisa qaar ka mid kusoo daray maka ayuu kusoo celiyey qisadaas ayaa dhacday waxyaabaha uu nebigu caleyhi salatu wasalaam ka qayb qaatay oo arrimaha waaweyn oo dhacay intuu abu aalib uu la noolaa waxaa ka mid ah xarbulfijaar dagaal loo yaqaano xarbulfijaar ama xarbulfujaar loo yaqaano xarbulfijaarna waxaa loogu bixiyey waa fujuur bay ka timid oo waxa weeye waxay sameeyeen fujuur bay sameeyeen iyo xadgudub oo bilihii xurmada lahaa oon la dagaalami jirin iyo xaramkii dhexdiisay ku dagaalameen sababtuna waxay ahayd carabtu waxay lahaan jirtay saddex suuq oo mashhuur ah oo ay isugu yimaadaan sanadkii mar isugu yimaadaan qolo walbaana ay kusoo bandhigato waxay haysato ninkii xoola haysta ninkii timir haysta kusoo bandhigo ninkii malab haysta ninkii subag haysta ninkii dhar haysta sidoo kale waxay ahaan jirtay meel lagu soo bandhigo dadka gabayada nin walba gabaygii uu soo tiriyey ayuu meeshaa keenayaa niman gabayaay ah oo mashhuuriin la yaqaan baa joogay raggaasay ku dul akrinayaan ayagaasaa marka ka saxaya wixii qalad ah ama oo qasiidooyinka markaas kala maarata kala kala saaraya nimba ninku ka qasiido fiican yahay oo waxa weye waa meel naadi la isugu imaan jira weeye suuqyadaa saddexdaa waxaa ugu mashhuursanaa suuqu cukaad oo daa'if agteeda ku yaalay suuqu suuqu mijanna suuqi la yidhaahdo isaguna wuxuu ku ooli jiray meesha la yidhaahdo jumuum meel yaa maka u dhow ayuu ku ooli jiray suuqu dilmajaazna wuu jiray isaguna wuxuu ku ooli jiray meel u dhow carafa u dhow ayuu ku ooli jiray saddexdaa suuq bay ahaayeen saddexdaa suuq marka tartiib bay u kala lahaayeen horta awalan bilaha ashhurul xurumka ah ayaa la isku imaan jiray bilaha ashhurul xurumka waxa weeye dulqacda waa bisha shawaal ka dambaysa dulxija muxaram saddexaas bilood iyo bisha rajab saddexaas afartaa bilood weeye ashhul xurum afartaas bilood carabtu ma dagaalami jirin oo waxay ahayd bila aan dagaalku mamnuuc yahay sidaa darteed ayaga waxay uga faa'iidaysteen inay u noqoto suuq ay isugu yimaadaan oo ay ku kala war qaataan oo ku kala bidac oo ku kala maaragta ganacsi ku kala qaataan marka bisha dilqacda kowdeeda ayaa suuqa cukaad la furi jiray oo daa'if ku yaala labaatan beri baa la joogi jiray labaatankaa beri markay dhammaato si xajkii loogu sii dhowaado waxaa la tegi jiray suuqu mijanna ayaa la tegi jiray oo ku yaala jumuum ku yaala toban beri baa la joogi jira ka dhiman bisha dilqacda sideedda beri oo xajka ka dhiman waxaa la tegi jiray dilmajaaz oo isagoo carafa agteedu ku yaala ayaa la yidhahda marka sidaas ayay ugu qaybsanaa suuqyadu suuqya marka suuq lagu talageli jiray nin walbaaba ku talageli jira ayuu ahaa nin la odhan jiray nucmaan ibnu mundir oo boqorada raacsan dhalkan furuska raacsan faaris raacsan oo ciraaq qaybaha meel la yidhaahdo la yidhaahdo xiira la yidhahdo xukumi jiray ninkaas ayaa sanad walba wuxuu keensan jiray badeecad buu soo dirsan jiray oo dhar iyo cutuur iyo xariir iyo soo dirsan jiray sanadkaas marka wuxuu rabaa safarka inuu soo diro wuxuu weydiiyey bal yaa safarkan u badbaadin kara oo suuqu cukaad u geyn kara laba nin oo markaas laba qabiil oo markaa dhulkan degi jirtay ka mida ayaa markaa la joogta labada ninni wuxuu ka soo jeedaa qolada waxaa kasoo jeeda qola la yidhahda banu kinaana ayuu ka soo jeedaa oo dagaalku wuxuu dhex maray kinaana iyo quraysh oo isla jira kinaana iyo quraysh waa isleeyihiin waxa weeye quraysh waxay kasoo jeedaan nadar ibnu kinaanay kasoo jeedaan kinaana marka waa odagii awowgood bay ka farcameen qoladan kaloo kinaana la leeyahay qurayshna waa farac ka mida kinaana ka mida wey marka kinaana kinaana qoladaas kinaanaha iyo quraysh oo isla jira iyo qolo la yidhaahdo qays qays ismaaciilaan la yidhaahdo oo iyaguna ka mida duriyadinaba ismaaciil laakiin kasii koreeya meel kore ka yimaada oo iyagu waxay kasoo dhacaan mudar ibnu ilyaas ayay kasoo dhacdaa waa kor bay kasoo dhacdaa marka labadaas qolo ayay dhex ayuu dagaalku dhex maray marka labadii qolo ni laba nin oo ka mid a ayuu u yeeray oo majliskiisa fadhiday nin waa reer kinaano ninna waa reer qays yaa safarkan ii badbaadin kara ayuu yidhi markaasaa ninkii reer kinaano wuxuu yidhi nin wuxuu ahaa moriyaan ah oo xataa dhibkiisa ay qoladiisu iska eriyeen dilaana ah ninkaasaa wuxuu yidhi anigaa reer kinaano anaa ka badbaadinayuu yidhi markaasuu yidhi anugu kinaana kaliya mar waxaan rabaa buu yidhi cid ka badbaadisa qabaa'ilka dhan ka badbaadisa ninkii reer qays ayaa wuxuu yidhi anaa carab oo dhan ka badbaadinaya markaasuu yidhi oo ma kinaana kiibaa kii rii kinaana wuxuu yidhi oo kinaanana ma ka badbaadinaysaa markaasuu yidhi waa ka badbaadinaya waa ka badbaadinaya buu yidhi arrintiibuu marka wuxuu yidhi tiibuu meel ku qortay oo ninkii ka xumaaday sidii buu ugu soo dhiibay ninkii reer qays wuu soo kaxeeyey safarkii kii reer bani kinaana wuu soo dabagalay oo arrintiibuu rabaa inuu warkii uu meligii hortiisa ku yiri buu rabaa inuu ka aarsado markuu meel dhexa soo marahayo ayuu inta u dhuuntay buu ninkii dilay awrtii iyo wixii safarkiina waa kaxays ninna waa soo diroo qabiilkiisi reer kinaana usoo diro wuxuu yidhi war ninkaasaan dilay is-ilaaliya sababtoo suuq cukaad waa la wada joogaa meesha suuq cukaad uu ku yaalana waxaa ku badan ree qoladan wax laga dilay oo reer qays baa ku badan reer kinaanadu waxay ku badan yihiin maka iyo agaarkeeda nin buu soo diro marka wuxuu ka gaarsiiya udig qoladii markuu warkii soo gaaray way soo waxay soo aadeen tartiib bay usoo gurteen maka ayay soo galeen qoladii kale markii akhbaartii soo gaartay iyaguna dagaal bay soo qaadeen qoladii bay dagaal ku qaadeen intaysa xaramka gelin bay dagaalameen kadib xaramkay isla galeen xaramka dhexiisay ku dagaalameen marka laba arrimood baa marka meeshii ka dhacday oo ah in ay bish bilihii uu dagaalku xaaraamta ah ay dagaalameen shuruxurumtii iyo in xaramka dhexdiisa ku dagaalameen labadaas darteed markay dhacday ayaa waxaa loo bixiyey xarbulfijaar dagaalkaasi waxaa le wuxuu socday shan sano ayuu socday qaarna waxay lix sano uu socday halkaas ayay ku istaagtay suuqyadii iyo wax kale ganacsigii ku istaagay ninkaas mooryaanka oon cidna u danaynin ayaa dhibaatadaas oo dhan soo jiiday waa sida lagu yaqaan marka dadka mooryaanta oo aan ilaahayna ka cabsanayn ummadaas yani maata maslaxadoodan aan fiirinayn shan sano ayuu dagaalkaasi socday wixii dhiman lahaa waa dhintay ummado badan baa ku baaba'ay markii u dambeysay dad cuqalaah oo labadii qabiil ka mid a ayaa fariistay waxaa la yidhi aan arrintan heshiis ka gaarno waxaa la yidhi intii dhimatay aan isku tirinno wixii dhintay qoladii dadka ka dhintay ay bataan ha loo celiyo diyaha la siiyo markii laisku tirsaday qoladii qays ayaa ku badatay dhimashada ku badatay sababto ayagu duulaanka ayagaa markaas soo qaadaya qoladana way isdifaacayeen qoladii qays wixii marka ziyaadaha ay yeesheen ayaa loo guday oo diya loo siiyey sidaas ayuu dagaalkii ku dhammaaday nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka dagaalkaas wuxuu si toosa ugama qayb gelin laakiin wuxuu ka qayb galay adeeryaashiis ayuu taageerahayay taageero aan toos ahayn cumrigiisa waxaa lagu qiyaasaa afar iyo toban sana miyuu jiray shan iyo toban sana miyuu jiray qolaa waxay gaarsi ilaa labaatan sana inuu jiray laakiin sida raajix wey afar iyo toban shan shan iyo toban sana inuu jiray wuxuu samaynayey fallaaraha markii lasoo tuuro ayuu usoo aruurinayay adeeryaashiis fallaarahana waa u diyaarinayay ay ku dagaalamayeen laakiin asagu si toosa uguma jirin dagaalka uguma jirin si logistiya taageera ayuu ugu jiray kaleeto ayuu ugu jiray marka dagaalkaas ayaa ka mid ah waxyaabihii dhacay waktigii nebigu caleyhi salaatu wasalaam intii uu gacanta uu ku jiray abu aalib uu ku jiray arrimaha kale oo dhacay oo ka mid taha xilfu lfuduul iyo tijaaradii shaam darsigeena dambe ayaan kusoo qaadan doonaa sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbii ajmaciin intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online